ibnu xajar iyo waxa uu leeyahay iyo sida tan oo qudhiisule waabaan yar waafaqsanahay weelahaas masel khasalaadka maydhiga in ay tahay in la takliifin karabuu isagu qabaa laakiin dee naska kumay soo aroorin marka afartan bayd waa iska iyagu kaa horun bay raacsanyihin macnahooduna siiba daahir maaha washaaca tarjiixu kalaam ibni xajar kalaamu ibnu xajar tarjiixiisa ayaa markaa iska faafay fii yaman waalxijaaz labadaa dhexdooda uu faafay daa ishtahara kaasi waa caan baxay oo ibnu xajar baa labadaa meelood yaman iyo xijaaz qowlkiisu cayn wa fi ikhtilaafi kutubihi birujx ama wa kutubuhu fi ikhtilaafin birujx xagga rujxaanka marka la ego kutubtiisuna waa laga yaabaa in iskhilaafu galo alakdu bituxfa uma alfatx oo dee kolley isagaa kitaabkan le ee tuxfaha fatxigana waxaa laga yaabaa inuu uga jeedo kan sharxa irshaadka alirshaad oo ismaaciil ibnu muqri uu leeyahay oo markaa mudawalaadka kolle shaaficiyada ka mida kitaab adagna soomaaliduna akrisan jireen markaa fasuljawaadkaasi uga jeedaa oo isaguna kolley masaa'il badan buu ku daraa dee waana sharxaa marka haddii dee kutubtiisu ay iskhilaafto tuxfaha iyo fadxigaasaa laga qaadan doonaa faasluhu lisharxi alcabaaba ida raama fiihi aljamca waalitnaaba haddaan lafdigaasi ah cabaaba buu dee imika yidhi macnaha uga jeeda maasa alqaacida ahalaaثuun qaacidada soddonaad waxa ay iyaduna leedahay man istacjala shay-a qabla awaanihi cawqiba bixirmaani qofka dadejista shay intaan waktigiisu gaadhin waxaa lagu cuqubaynayaa in markaa qofkii la xirmaaniyo oo kol haddii uu markaa ku degdegayo waa laga xirmaaninayaa qof qofkaa isaga ah maqsuudkiisa meel baynu soo tilmaanay qaacidadaasi inay soo hoosgelayso xagga hore ahayd oo qawaaciddii waxay ahayd ka mid ahayd farciga ahayd markaynu soo maraynay qawaaciddii niyada qaacidadii markaa ay ugu horreysay inama alumuuru bimaqaasidiha oo waxaynu soo sheegnay qofku maqsadka uu ka leeyahay shaygaa in loo daynayo maqsadkaa loo raacayo laakiin markan imika maqsadkiisiibaa la hor joogsanaya oo laysa amrukiyo wixii nooca aha in la samay waxa uhi waman yakun qofka ahaada istacjala qabla alawaan waktigii oo aan shaygii gaadhin qofka dadejista cuuqiba bilxirmaan in laga hor joogsado ayaa lagu ayaa lagu cuqubaynaya fii ma usila sida la qaaciday haddaynu raacno furuucdeedii waxaa ka mid a khamrigii waxaa la yidhi haddii uu dee khal noqdo oo soodhihii uu ka baxo ama wixii qowlka ahaa dee qofka sakhraaminaya hadduu ka baxo oo ay khal noqoto way isbeddel baa ku dhacaya xukumkeedii hore meesha uu ka baxaya ayaynu soo nidhi kolkaa daahir baanay noqonaysa laakiin haddii intuu ula tago isagu waxuu ku rido oo dabeetana ay soolihii sidaa ku sii dayso markaa waa in waxa uu ka doonayo aanu ka helayn ahaaradeedii ma helayo iyo inuu dee ku tasarufo ay u bannaanaato midna waxaa kaloo iyaduna la mida idaa dabaxa alximaar liyaakuda jilda lam yajuus hadduu dameerka huraco si uu qaato haraggiisa iyadana xalaal uma noqonayso de markaa waxaan filayaa inay iyagu u arkayaan waqaala bacduhum waqiyaasuhu annahu low dabaxa lam yadfur laakiin saraxa alqumuuliyu fi ljawaahim bikhilaaf markaa dee haddii uu dhinto baktigii unbaa baabkiisi ay u arkayaan in dee haddii la dabgi la dabqiyo oo baktigii laga saaray in lagu intifaaci kara u arkayaan laakiin maadaamuu dadejistay isagoo haragbaadi doonaya waktiguu intuu baktiyayba aan la suginba ya markaa waa cuqiba bixirmaani waxaa kaloo iyaduna la mida qofkan dee waxaa la yidhi kawaalid ka uu dhexlayo ha dhexla marka uu dhinto wuu soo taagan yahaybe dhimanba waabuudha wuu dilayba markaa cuqiba bixirmaanihi weeye man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaani kolkaa kol hadduu ku degdegay amaba dilkiisii waddo yari un ay ka soo gashay markhaati ha ku furo alaabuu meel dhigay ha ku turunturoodo sababuun hadduu ku yeeshay waa intuu halkaa kii baqarada baabkeedii buu galay markaa shareecaddani way hor joogsatay waa laga xaraamayaani marka ذكر الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخذه فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجوز له ذلك ninkaa mukaatabka ahee sayidadiisi ay tiri intaa haddaad la kaalaydo xor baa tahay isaga oo helay ayuu iska sii joogay weli si markaa sayidadiisaa uu sii eego oo nadarkaasi uga qasdaya markaa isaga laftiisa arrintaasi u bannaanaan mayso oo nadarkaasi qudhiisi waa xaraam weeye markaa suurooyinkan uu soo reebayo iminka waxa uu soo wadaa uu soo reebi doonaa shan iyo toban suuro oo shan iyo tobankaba qaaciidadan uu mustafnaad uga dhigayo markaas wartan layskuma waafaqsanaa amhiladii markaynu soo marayna xaggaa hore waxyaabo badan oo aynu soo mihaalinaynu iyada mithaal uga soo dhignu isagu mustafnaad ka dhigaya markaa madhabka shaaficiguun bay u badan tahay suurooyinka waxau idhi haddaba laakinahu sidaa ha ahaato kharaja canhaa suwarun suurooyin baa qaaciidada ka baxaya suurooyinkaasoo akaru ka badan min alatii yadkhulu fiiha suurooyinka soo gelaya tadkhulu fiiha unbay ka dhigantay suurooyinka tan soo gelaya qaar ka badanba ayaa laga soo istisnooday oo qaaciidadii inta soo gelaysa iyo inta ka baxaysa waxaba badan inta ka baxaysa suurooyinkaa waxaa ka mid ah umulwadaadadiibaa sayidkeediibay dishay way iska xoroobaysa oo dee ilan umulwalaadadu waxay ahayd kolka ay sayidkeedu u dhinto kolkuu sayidkeedu dhinta waxay ayd inuu xorowdo kol hadday ubad u leedahay addoonta marka haddaba way dedejisa dooray bay ka taagtay markaa way xoroobaysaa mudabarkiiba isaguna sayidkiisii dilay iyadana waa sidoo kale mudabar dee waa idaa mid faanta xor ayuu ninkan ku yidhi markaan dhinto xor baan marka haddaba hadduu dilo dee wuu xoroobi صاحب الدين ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل في الأصل نينك الدين بو أماهيي لبا سنضاد نوو قبط وهو بسارة سنو حسن لبا سنضاد سوي كريميس مركا ودي ليبا طبعا هو لقول ليها وحي أما قصاصة أما في حكم قادل كوا باب كارا لكن دينتي دي كل هدي نينكي مديون كهاي لقول هاو دينتي waktigii way ka soo qadin maysaayo waxay noqon doontaa mid xaalla ah oo dee laga bixiyo maxay warafadii dee miiraadkiisii laga bixiyo muusaa lahuguba ayaa muusigii dilay muusaa bihigii u mutaysanaya oo qofkan isaga ah waxbaa loo dardaarmay kii u dardaarmay buu dilay markaa wixii loo dardaarmay wuu yeelanaya laakiin dee culimada kalena waxaabay ku misaalanayeen cuqiba bixirmaanihi baynu kusoo misaalinay amhilada lafteeda oo qofku haddii dee uu dilo kii u dardaarmay waxaan si uu dardaarankii u helo waa kii dhaxlay iyagubuu la mid yahay baabkii dhaxalka ayuubuu la mid yahay markaa masaa'ilkani shaaficiyadun bay gooniyayna laguma waafaqsano waxaa kaloo iyaduna la mid ah ninkii baa soo ceshaday afadiisi isagiioo doonaya inuu mucaamaladeeda xumeeyo musiian cushratahaa liajli irtihaa warihahaa fi lasr wuu soo ceshaday iyadii oo mucaamalo xumana uu ku hayo oo suul cushra uu ku hayo markaa waxaanu doonayaa inuu dhexlo wuu dhexli doonaa ama liajli alkhulci ayuu usoo ceshaday oo ruuxii dumarka ahayd markii hore wuu furay markaa iyadoo ciddatu rajciye ku jirta ayuu ihi way ku seegtay taa hore soo cesho dabeetana khuluc ayuu isiri markaa wuu soo ceshaday raajactuhaa ilaa nikaaxi markii dambe uu ihi dabeed waan ku furayaa soddon milyanka lagu odhan karaa tira uun markaa waa iyaduna cuqiba bixirmaanihi ayay culimada qaar ku sheegaya oo markaas rajciyadaas ma suuroobaysa bay leeyihin laakiin kuwani waa kasaanay qabaan ama dawaayey cabto bahalkii kaniinkii bay liqday tabletkii kasoo ridayay ilmaha markaa xaydkii baa ka yimid ama waxkii ay xaydka ku baadi doonaysay qadaa salaa uma waajibayo qadacan kuwa kalena waxay leeyihin ma iyadaas sabab u noqotee uu ku waajibayo ama salaad si uu salaada fadhiga ugu tukado ayuu fooqays ka soo turoo lugbu ka jabay laa yajibu alqadaa fi lasax intaa uu fadhiga ku tukaday bay leeyihin culimada kalena waxay leeyihiin dee qadihii waa ku waajib ile isaga ayaa tacadi u noqday tacadi sameeyey ama markaa afadiisii buu furay isagiioo buka fii maradi almowt aw fii maradin makhuuf isagoo ku sugan buu xaaskii furay iblaayahaanoo col bay ahay markaa carruurta iyo miraaska la qaybsanin buu leeyahay firaaran min almiraas markaa waxa ay leeyihiin wuu fuli doonaa un dalaaqiisaasi wuu fulaya wuu fulaya oo markaa dee way ka qadi doontaa bay shaaficiyadu qabaan miraadka laakiin culimmada kale waxa ay leeyihiin ma aha masalada man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani kama qadayso aw baaca maalan aw baaca almaala qabla alxawl firaaran min azaka masaa'ilkana waa muhiim inaad iska ogaato aqwaasha ku jirto markaa baaca alxaala buui laakiin dee waa baaca almaal sida sawaab buu yahay waad ku saxanaysa xaal meesha ma joogee maalkii buu iibiyey ninkani boqol adhiya buu lahaa markii dabeetana sanadkii uu soo dhow yahay ee uhi ciise qaad kasta ka badan baa ka waajibaysa ama geeliiba aw hebel halkan joogu uhi waad ii soo celin doontaaye iga wada iibsada markaa wuu iibiyey goor dhowna wuu ka soo iibsaday sakadiibuu ka dhex booday markaa ee way iska asixi bay leeyihiin iibkaas laakiin dee waa waa dhaardusmeyn weeye iyo khiyaamo ayay noqotay waa tii kala kaxayntii iyo isugeyntii bay la mid noqonaysaa laguma waafaqsana madab ama waxa uu cabbay ninkani shariba shay-an liyamruda qabla alfajr waaba kaasaaba ugu daran fa asbaxa mariidan jaaza lahu lfeedku ninkan isaga ahay sharbatal milix buu ku dhuftay markaa waxa uu doonayey labadaantaasaa ku cuslaatay inuu iska afuro dee wuu afurkii wuu u bannaan yihun maxaa yeele waa nin mariida oo aayaddii wuu soo gelayaa un bay leeyihin ama ninkan isaga ahi waxa uu is idhi xaaskii buu doonay inuu tago ila fasaadka bani aadamku waa badan yahaye dabeetana waa soomanaa markaa wuxuu yidhi haddii aad dee soomkii iyada ku jabiso waxaa lagugu yeelan doonaa dee kafaaradii weyneyd laba bilood soomkood baa lagu yeelan doonaa markaa wuu cunay wuu cunay marka maxaa lagu yeelanayaa hadduu dee cuno maalin buu dee isagu doonaya in lagu yeesho marka iyadiibu sidaa ugu tegey ama halkan buu ka safray oo dabeetana musaafir buu dee baabkii ku cunay iyadiina wuu ku socdaa waa baabudus oo dee waa musaafir ha la yidhaahdo laakiin masaa'ilkan oo dhan waa masaa'ilkii muxallilkunbay la mid yihiin ee shaaficiyaduna ay banaynayeen kol haddaan caqdiga lagu sheegin culimada kalena diidanaayeen waa masaa'il yar khatara wey khiyaama haddee ku wada jirta aw aftara bilak walow jabat dakara zawjiha aw hadama almusta'jiru daara almusta'jara habata lahuma alkhiyaaru fi lasax way kaba goysayba ninkii dekerkiibay ka jartayba maraykankaa bay dhabari dhexdeeda ka dhacday hebelow ma ogtahay bui inaan iminka dhabarkaba loo seex ya marka ninkani wuu ku xumaaday waanu furi waayo dabeetana waxay doonaysaa inay tidhaahdo waa majbuub ceeb buu leeyahay cuyuubtii keeni jirtay fasaqa liajli dalik liya alfasqu amaama alqaadi ayay baadi doonaysaa wayn leedahay bu kuwa kalena waxay leeyihiin man istacjala shay-an qabla awaanihi cuqiba bixirmaani waxay baadi doonaysa waxaan ilaahay ka goyn bay iyadu ku degdeg sidaa awgeed male fasaqaad ama ninkii musta'jirka ahaa oo guri baad oday ka kiraysato in badan buu ninkii la hadla wuxuu uhi war iga hagaaji meeshana way dunaysaa markii dambena isagii isagii aba dumiyeyda isagii aba sii riixayba kolkii dambe wuu iskaba raaciyey macnaha khiyaar buu leeyahay wuxuu odhan karaa gurigu wuu dumay haddaan dee luku lahaana halayla weydiiya markaa wixii aan qaybi ahaan igu soo hagaagaya laygu lahaa وهلم جر ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر لها في الأصح أفضي بها نفسي دي دش يدو قبل الدخولة هركي ويالن حاوغ فايدة لكن يوالا قد أحلم إلا يدو مقاهنا يسي مركا وحا أولي شيخ بيتك صدح بقريشن يتصدبات بل قال في التحقيق ليس يدخل فيها سوى من للتراث يقتل وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة لفظا به يوفيها وقال لا يحتاج معه لا يحتاج معه استثناء وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقب بالحرمان ففقه بل قال وحاولين إن كان سيوط الله إلى أصل كله في تحقيق طبنمو laysa yadkhulu fiiha qaaciidadan maba soo gelayo siwaa man qof wixii ka soo hadhay qofkoo yaqtulu lituraab qofka u dilaya aad waxdhaxashi kaasun baaba qaaciidada soo gelayo mitaalkii hore ah waxa uu ku leeyahay qaaciidadii markaynu eegno wixii galay iyo wixii ka baxay dee waxa galay waabuu yaryahayba waa ninkaa isaga ah ee u dilay waaridkiisii muwaradkiisii kii u dhexli lahaa si u dhexlo kaasun baaba soo gelaya markaa inta ka baxaysaana way fara badan tahay wa kaana waxa uu ahaa bu ihi haddaba bacduhum culimada qaarkood waa ninkaa qaadiga alimaamu albuqiini laydhaa yaziidu fiihaa qaacidadan waxa uu ku kordhin jiray can khibratin iyadoo siyaadadaasina macrifadiisa ay ka soo fulayso lafdan buu ku kordhinayay lafdiga oo yuufiihaa bihi iyada uu ku dhammaystirayo si ay qaaciidadani shaamilu noqoto imaam albulqiini waxa uu ku daray lafdi kaleu ku dhammaystirayo muxuu yidhi wa qaala waxau ihi laa yuxtaaju macahu lafdigaa maciisa looma baahanayo istifnaa'un haddaan lafdigaa ku siyaadiyo istifna looma baahanayo wahuwa lafdigaasina man istacjala shay-an qofka shay dadejista oo minaa innaga inaga mid a قبل أوانه إنتان وقت جيسين لقارين وليس المصلحة ثبوتا أي في ثبوت مصلحة أنا سبناشيه سقصبنين عوقب بالحرمان حرمان بالغو عقبين يا فقه قراء إذا سوف راعية ده إنت وراعية وحوي وليس المصلحة في ثبوت إنت سوف راعية أو عكرة من استعجل شيئا قبل أوانه وليست المصلحة في ثبوته عقب بالحرمان qofka shay dadajista iyadoo dadajisiimadiisaa maslaxadu aanay ku sugnayn xirmaan baa lagu cuqubaynaya laakiin haddii maslaxa ay ku jirto laguma cuqubaynaya marka amtiladan baa soo gelaya amtiladan baa soo gelaysa wa qaala laa yuhtaaju macahu waa lafdigaa uu ku siyaadiyey maciisa fiihaa bay haddaba qoraya matniguu qoraya fiihaa kollayna way istegaysaa un dee haddii fiihaa la idhaah iyo macahu isku dhowin وقال بعضهم وحول الإمام البلقيني يزيد فيها وكان بعضهم يزيد فيها عن خبرة يسوى خبرة ولا لفظا يوفيها به وكل ما يستري قاعدة ده. وقال وحول الشيخ لا يحتاج معه استثناء هذه اللفظ قال له ضرعي وحلقة صور يا الله ما بهنا قاعدة شامل بين قنيت وهو من استعجل شيئا منا قبل أوانه وليست وليس المصلحة ثبوته أي في ثبوته عوقب بالحرمان سيدا السوي marka erayadana inahan aynu soo reebno dhami waxa ay markaa ku bixeentee wada masaalixda ku wada jirto laakiin qaacidadu waa khilaafkeedu xog buu leeyahay bayna almadaahib marka intan yare fafham malxama ay maa lamaxa ilay intaa yare malxamadaas furta waaweyn ku qoray kama mid aha iyadu bayt بيتك انت هرون كنا ميسترين قبل أوانه وليس المصلحة ثبوته عقيبة بالحرمان ففقه القاعدة, الثال... آه القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوصع من الفرض وتاليتها فرض كأي سنة وحو واسعة آه سنة ayaa waasacsan oo nafis roomku ku leeyahay oo saamaxaadiisu badan laakiin faradku wuu soo urursan yahay dhinacyo badan marka laga eego oo waxyaabo badan oo sunnaha dhexdiisa la saamaxayaan faradka la saamaxay saa wey amhiladaad ku fahmi wanaflu fii maa qacaduuhu sunnihii sida ay qaacideeyeen awsacu xukman xagga xukumnimo iyo axkaamta la xidhiidha wuu ka nafis roon yahay min alfardi faradku wafaracuu canhu waxa ay markaa ka faraceen amtiladan aynu hoos ku xusi doono ayay markaa farac uga dhigeen nafligaa macnaha amtiladiisii waa tan waxaynu ogsoonnahay salaada faradka inuu qiyaamku waajib yahay dhexdeeda in la istaago oo sarajoog lagu tukado sunnahaasi laakiin waa maxay dee u fadhiisan karaa qofku waxaa kaloo jira faradkii inay waajib tahay oo dee min shuruudi salaa ay ka mid ahayd sida kaa horeeba rukni u ahaa qiblada in la qaabilo laakiin fii safar sunnihii dee waxa weeyaan halku doono qofku u jeesanaya oo qofkii waxaa kaloo faradkii jira masal haddii doorkii hore aad qiblada garan weyday ood ijtihaaday oo dabeedna meeshii ay kula noqotay aada u tukatay farad labaad markaad tukanaysa ijtihaad labaad baad samaynaysa haddana ile kii hore a isbedeli karee laakiin sunnaha kii hore aad kusii wadi kartaa waxaa kaloo faradka macruufa waa masalo iyaduna mukhtalafe in tayamumkii laba farad aanad ku wada wadi karayn laakiin dee laba sunna waad ku wada wadi karta waxaa kaloo iyaduna jirta sunnihii waxaad ogsoon tahay inaan masel soomkii sunnaha ahaa tabyiitu niya waxba waajib ma ahayn sii dee nebiguwa uu sameeyey quraac ma haysaan maya idan idan ana saaim dee haddaa waabaan soomanay ku daa laakiin faradkii dee waa man lam yubayit isiyaam wey oo inaan qofku habeenkii ee soom mala yeelanaya hadduu soo barin waayo lix tusaale meelahaasaynu sheegnee waxaa haddaba jiri kara inuu faradka laftiisii ka waasaxsanaado sunnihii oo sunnihiiba uu kan uu noqdo fii bacdi almaraat mid ka adag faradka taasuu banbaxay waqad yadiiqu naflu sunnihii inuu ka adkaado laga yaabaa uu ka soo wascigiisa ka yaraado canhu faradka fii suwarin suurooyinka qaarka taasoo tarjicu u noqon doonta lilasli qaacido aladii asalkaasoo qad istaqara sugmay qaacidadii sugantay bay u noqonaysaa markaa suurooyinkani qaacidadaasina waa tan waxay leedahay maa yajuusu lidaruura kadaa waxa uu ahaaday muqadaran biqadriha daruurada qadarkeedun mid lagu qadarayo mu'aabadan weligiiba maa jaaza lidaruura yuqadaru biqadriha wixii daruuro u bannaanaada darteed daruuradu inta ay tuhun baa lagu qadaraya ee daruuru u badnaa u bannaan yahay oo jeenigaa rogan macnuu maaha markaa qaacidadaas unbuu soo hoos gelaya sababta dayq la noqday markaa waa kuwan amtiladiisa wa minhu waxaa ka mida sunnaha dayqa ah laysa yushracu tayamum linnafr fii wajhi waa wej daciif ahoo madhabka shaaficiga ah waxa uu leeyahay sunnihii oo gaar ah tayamumkii isaga looma jidaynin kadaa qad rasamuu lahu sidaasay u dhigeen qowlkaa sujuudu sahwi sujuuddan la yidhaha waa sujuud sahwi laysa yushracu linafr fii qowlin hariibin yusmacu qowl hariibahoo madhabka dhexdiisa ah waxau isaguna leeyahay sujuudu sahwigaas mashruucu ma aha sunnaha ee waa faradka un labadaa tusaaluu keenay waxaa saddexaad hoosta ka raacinayaa waanniyaabatu cani ilmacduub laa tajuusu fii xaji taawuci fii qowli saddexdaba waa saddex qowloo iska daciifa madhabka shaaficiga dhexdiisa ka u horeeyaa waxa uu leeyahay tayamumkii bilistiqlaal sunne looma tayamumi karo ee marka tayamum lagu tukanayo sunne waa inuu farad raacayo oo intuu qofkii tayamo farad ku tukado sunnayaashiisana raaciyo laakiin si mustaqila uma tayamumayo waa qowl daciifa buu kuwey tusaalaha labaad waxa weye sujuudu sahwigii faradkuun baa leh salaada sunnaha ee ma laha waa dayq kale haddii uu qofku soo xajiyayo waxa isaga bannaanaayeen niyaaba oo dee ninkii lahaa labaytu can shubruma waa kii ilaa naftaada ka xajma uma can shubruma marka xajkii qofkii isagu macduubkaa ama naafadaba ahaa xajkii sunnaha ahaa niyaabo ma samayn karo saddexdaba waa saddex qowloo markaan wanaagsanayn ee macnaha inay meelaha qaar la heli karo bacdalculamaa ay sheegeen sunno ka dayqsan faradka ayuunbuu usoo qaatay uun inuuse iska daayay qaacidadiisaha hor horeha ku jirta ayaa roonay waqad yadiiqu naflu sunnihii inuu ka adkaadaa laga yaabaa canhu faradkii fii suwarin suurooyinka qaarkood taasoo tarjiicu u noqonaysa lil asli qaacidadii aladii istaqara qaacidadii sugnaatoo ahayd maa jaaza lidaruura yuqadaru biqadrihaa aldaruuratu tuqadaru biqadriha oo waxaynu ku soo maraynay qaacidadii ahayd almashaqatu tajlibu taysiir markaa waxaynu soo nidhi mashaqadan taysiirka keenaysaa waa ina ay tahay mid kolba qadarka looga baahan yahi unbuu taysiirkiina la soconaya hadduu qofkii dee baahi ay u qabato bahalkan baktiga ah markaa sadu ramaka isaga isticmaalay ayuu sahay qaadani wahaluma jar markaa taasay soo hoos gelay markaa kolka lala imanayo tayamumkan dee waxaa loola imanayaa daruuro idan markaa waa in farad lagu banaysanayuu leeyahy marka sujuudu sahwiga loo loo imanayo waxaa lagu kabayaa shay tegey dee faradkaa lagu kabaya marka niyaabada la samaynayo waxaa loo samaynayaa daruuro darteed daruuradaa meel walba ma ahee faradkuunbaa lagu soo xadidaya isagu saasuu leeyahay kolkaa maa yajuusu lidaruura hadaa wuxuu ahaaday muqadaran mid lagu qadarayo biqadrihaa kolba inta looga baahan yahay muaka mu'abadan weligiiba markaa waa qowl qariib ahoo yusmaco la maqlayo wallahu aclam القاعدة الثانية والثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة قاعدة السوحة إلا ذهي آه ولاية دقاركا مسؤولية دقاركا ويكحوك بضنتهاي ولاية عامكا ولكن لما دو دنبالكو قلبان ولاية عامكا وحلوقت شهداء الولاية على المسلمين بوصفهم مسلمين لا من حيث كونهم أشخاصا iyagaa markaa shakhsiyaadana aan loo jeedine ka muslimiin ahaan loo jeedo wilaayada khaaska ana waxaa looga jeedaa ashkhaas gaar ahoo mas-uul laga noqdo ta u horeysa waxaa ka mid ah wilaayada caamka ah wilaayat alkhaliifa waalamiir waalqaadi kuwa mas-uuliyadahooda wey wilaayada caamka ahna ee khaaskiina kalwilaayati cala anikaax waalmaal waannafs qofkiioo markaa dee ciddii uu guurin lahaa ee qariibkiisa ahayd mas-uul ka noqda ama maalkiisii ama naftiisa kooyadahaasay markaa noqonayaan labada wilaayuu kala sheegaya uma alwilaayatu mas-uuliyaddii allatii takhtasu gaarka ahayd aqwaa min diddiha tii ka soo hor jeeday caamkahay way ka xoog badan tahay kamaa qad nasuu sidii ay caddeeyeen amhiladaa haddii aynu soo qaadanno waxaa tusaale u horreeyaa uu noqonayaa afadii ama inantii weligeedii gaarka ahaa oo aabbaheediiyo wixii la mid a haddii ay nin aan ku u ahayn ay tidhaahdo waan kuu fasaxaye ii guuri way asaxaysaa waanu u guurin karaa mar haddii iyadoo ay dooratay xaakimkiisa laakiin maya masaalixda guud ee ummadduu si caama wakiil uga yahay markaa bikayri alkufu ma guurin karo waxaa kaleynu ogsoonnahay weliga khaaska ahi waxa uu xaq u leeyahay qisaastii inuu oobsado waa mid inuu ma ku dhaafo oo uu idhaahdo mag baan ku beddeshay iyo inuu majaanan ka dhigto oo uu iskaba saamaxo saddexdaba dee uu helayay sulbaanka ilaahay uu siiye weye laakiin ninkii imaamka ahaa ee wilaayada caamkaa lahaa laba midunbuu heli karaa qisaas inuu u fuliyo qofkii weliga uga ahaa arrintan iyo in markaa diya uu qaado majaanansa laakiin ma leh tusaalaha saddexaad waxa weeye qaadigii ama imaamkii haddii uu guuriyo inantii iyadii oo dee weliga uu maqan yahay ilaa waxay qabaan walow qaabal weliya bimasaafati alqasri zawajaha alxaakim aw ilqaadi ninka mas-uulka ah imaamka naa'ibka ka ah ayaa guurinaya inantii kol hadduu weligeedu maqan yahay saa dee waa kuwa minhaajka iyo masliga ku dhigaya marka waxaanu ku guurinayaa biariiqi niyaaba oo weligaa maqan buu ka naa'ib yahay ninkan qaadiga ah inanta guurinaya weligaa maqan ayuu naaib ka yahay sida haddii uu xidhan yahay ama uu mafquud noqdo adu arrimahaasoo kale cudurdaardi hadduu ku yimaado marka calaa sabiili niyaaba waanu ka naa'ib yahay haddaba haddii weliga laftiisii halkaa uu joogo miduu ugu guuriyo qaadigiina halkan uu ku guuriyo isku wakti ku dhacaan dee markaa waxaa la horraysiinayaa unta weliga ile naa'ib buu ka ahaay inkastoo culimmada qaarkood ay yidhaahdaan maya isaga laftiisu bil walaaya buu ku guurinaya haddana waxaa raajixa inuu biniyaaba ku guurinayo weliga maqanuu ka naa'ib yahay taana waxaa daliilo ah dee waxa ay leeyihiin markaa madhal madhabkan oo kale shaaficiyadu laa tantaqilu ila alabcad oo qofkii weliga ahaa aabbaheed hadduu maqan yahay walaalkeedoo jooga iyo awowgii iyo uma guuraysa qaadigaa gurinayo ka naa'ib noqonaya inkastoo madaahibta kale qaarkood ay tilmaamaan kan abcadkaa in ee kusii xiga ka maqan inay u guurayso haddaba waxaa xusid mudan weligkee baa la yidhaahdaa ama aqtaamta weligada meelaheedaa walaayadiisu markaa ay sarayba wey aw qad yeli nikaaxa laa kayru waxaa laga yaabaa inuu nikaaxa uun mas-uul ka noqdo laakiin waxyaabo kale aanu ka noqonin kamaa fii saa'iri almucasibiina dadkii casabada ahaa ee soo hadhay aabbaha ka soo hadhay oo kaleba culima waa la ogaaday min kalaami ilaima weligii waxa uu noqday saddex qaybood ayaa markaa uu noqday mid maalkii iyo nikaaxii labadaba weli ku noqonaya oo qofkan uu weliga u yahay wilaayadii xagga nikaax ahayd wuu u qabanaya oo hadduu sakiir yahayna wuu u guurinaya haddii uu yahay markaa ruux dumarana wuu meherinaya maalkiisiina wuu ugu tasarufaya qofkan wilaayadiisu labada mawduucba way khusaynaysaa sida dee aabbihii oo kale awowguna waa la mid buu ka odhan doonaa wuu soo wadaaye wilaayada labaad waxa weeye mid ku koobanun xagga nikaax laakiin aan khusaynayn xagga maalka sida dadkii kale casabada ahaa ee markaa aan aabbaha iyo awowga ahayn oo iyagu dee aabbihii iyo awowgii haddii la waayo waxa ay gelayaan wilaayadii xagga nikaaxa ahayd laakiin ti maalka maya labuu markaa ku sheegay intaa filmaali wanikaax mid labadaba mas-uul ka noqon kara oo aabbihii awowgiina uu soo socdaa waa la mid aw qad yali nikaaxa laa kayr iyo mid wila dalika min kalaami alaima labadaasay walaadi noqotay waa labadaas waa qaybta hore wey wa kal abi aabbihii oo kaleba weeyaan ashafiiqi ee naxariista badnaa yelii waa tawaliyayaa weli mas-uul buu u noqon doonaa fii man ruux dumar ah taasoo qad daraa shafahuhaa shafihnimadeedu ay soo darisay bacda albuluuq halkan waxa uu ku xusay aabbaha laftiisii oo inantii mas-uul uga noqon kara nikaaxa laakiin xagga maalka aan mas-uul uga noqonayn oo xajrigii aan isagu ku samayn karaynin oo maalkii gacanta ugu haynaynin inantii masel intii ay weynaatay kadib xoolana ay lahayd ayay safiihad noqotay markaa qofku inta uu yar yahay waxaa gacanta ugu hayu dee sabiga yahay xoolaha uu leeyahay aabbaha iyo awowga gacanta ugu haya haddaba sidaa u yar yahay hadduu la barbaaro safah oo ilmo yaraa mubadira uu noqdo dabeetana markuu qaan gaadhay uu sidaa ku barbaaro markaana weligii baa sii wadaya hawshiisa oo maxjuuru caleyhi buu dee qofkani noqonaya hantidii waxa gacanta ugu haynaya un weligii laakiin qofkani intii uu baaliq noqday kadib ayuu safiih noqday oo markaa jaadki iyo sigaarki iyo wax walba daldalay markaa qaadiga ayaa arrimihiisii xajir ku samaynaya oo gacanta ku dhigay laakiin markaa aabbihii iyo awowgii iyo dadkii xigtada u ahaa baab nikaax mooyaane baab alwilaaya filmaal gacanta uguma haynayaan maadaam safiihnimadani ay ku soo korodhay intii uu qaan gaadhay kadib markaasi man qadaraa sifahuha ruuxii dumarka ahayd aabbuhu u dhalay ee intii ay qaan gaadhay kadib safiihaad noqotay nikaaxeedii wuu qaadili karaa aabbuhu oo wuu guurin karaa laakiin maalka uu safiilidiisa iyo gacan ugu haynta waxaa la qaadiga ninka markaa xaakimka ah markaa weli labun buu wadaa labun buu sheegay weli waljaddu kalabi awowgiina waa aabbo oo kalan jaraa waa dureeray bilxukmi almadkuur yuraana way dhigayeen nusaqa qaarkood halkaa jaraa waaljaddu kalabi yuraa aabbihii waxa lagu awowgii waxaa lagu arkayaa isaga oo lamid ahu aabbaha oo marka uu aabbuhu wilaayada filmaal wa nikaax gelayo awowguna wuu gelayaa kolkuu dee halkiisa yimaado kolka maalka inuu yahay kolkuu nikaaxa inu yahayna wuu gelaya qaybta saddexaadna waa tan waqad yelil maala qofkii weliga ahaa ee sharcigu weli uu ka dhigay inuu mas-uuliin u noqdaa laga yaabo xagga maalka faqad oo keliya kala wasiy waaba kii loo dardaarmay fadabduhu fi lfuruuc kaa markaa koobidiisa furuucda dhexdooda masaa'ilka fiqiga lagu koobaa laa tanxafkii koobi maysa fadbu'hu ayaa markaa nuskadii masniga ku taalla oo alif halkaa lagu daro waxa aad ku dabbisaa fi lfuruuc furuucda dhexdeeda limaa tanxasu markaa masaa'ilka koobmaya limaa tanxasu masaa'il koobmaya ku dabbiyo macnaa kusoo ururi wasfi shalay waynu soo marayna qofku markuu dhimanayo uu sii dardaarmo oo idhaahdo hebelow amaba isagoo noolboon dee weliba xanuunsan inuu idhaa markaa dhinto ubadkayga iyo xoolahooda habayntooda iyo ugu shaqayntooda adiga ayaa mas-uul ka ah markaa awood buu siiyey weligii sii dhimanayay markaa ninkaa wasfiga la idhaahdee loo dardaarmay ee muusigii uu siiye awoodda muusigii marka uu dhinto ninkan wasfiga ahi tasarufkii wuu yeelanaya oo ubadkaa xoolahoodii inuu u dambero wuxuu awood buu u leeyahay tasaruf maali uu leeyahay tasarufkii xagga nikaaxa male markaa wilaayadii xagga nikaaxa male waa wilaayadii xagga maalka un sababta sharcigu u tixgelinayaana waxa weeye dee qofkan mas-uulka ahaa ama aabbihii ama awowgii isaga ayaa yaqaana wuu naxariis badan yahay dabcan awlaadiisa iyo xigtadiisa markaa cidda daryeelaysa isagaa yaqaana sidaa awgeed baa ciddii u dardaarmay tixgelin la siiyo la yidhi halkii ha taallo waqad yelilmaala faqad kal wasiy oo weli oo waxa weeyaan wilaayadiisu filmaal ay ku koobantahay sida wasiga oo kale fadbudhu fi lfuruuc furuucda dhexdeeda limaa tanxasi ay taxsu masaa'il koobmaya markaa ku ku dabdi fiqiga dhexdiisa masaa'il markaa dee koobmaya oo tiradooda la garanayo ayuu tasaruf leeyahay wasigaas maalkana ku tasarufaa wilaayadii markaa saddexdaa qaybood bay noqotay mid xagga maalka iyo nikaaxaba iyo mid xagga nikaaxawna iyo mid xagga maalka ah markaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee sharcigu mas-uuliyadaha uu siiyey saasay u qaybsameen halkanna waxa uu tilmaamayaa maraatibulwilaaya sida ay usii kala xoog badan tahay ama jaranjarooyinka ay wilaayadu yeelato jarooyinka ay wilaayadu yeelato mas-uuliyadaha sharcigu uu cid u ogolyahu cayimaa waa kuwayaalahan maraatib alwilaaya arbaca faa'idatun maraatib alwilaayati arbacatun afar wey cinda uli diraaya dadka ogaanshaha iyo macrifada u saaxiibka agtooda ka u horraysaa wilaayatu alqariib ninkii u dhowaa qofkan oo ku tasarufo weeyo markaa wilaayadiisa yeesha ta labaad waa wilaayatu alwakiil qof tasarufkan bilwakaala ku tasarufaya uma wisaaya iyo markaa wasfigii aynu soo sheegnay wilaayadiisii iyo wanaadiru alwaqf qofkii waqafka isaguna ilaalinayey ya-ummu isaguna kuwaa horu ku dayanaya yatbacu daalik saddexdaa horu ku raacaya wilaayada wain turid haddaba haddii aad doonto taxqiiqaha maraatibta afarta ah sii hufiddeeda farjic waxaad u noqotaa limaa fi lasl qaybaha asalkan kan ka soo gaabiye ku sugan kitaabkii alashbaahu nadaaiq masaa'ilka ku sugan oo lisubkiyi u sugnaaday qowlan muxkaman xaal uu yahay qowl la sugay xakaman macnaha muxkam bay nusqooyinku dhigayaan qowl sugan isagoo ah oo uu subki leeyahay isla markaana uu ku qorayo kitaabkiisa asalka ah ee macnaha alashbaahu nadaa'ire kan asalka u ah ayuu siyuudi ku qoraya markaa halkaa ka raajac taxqiiqeeda halkaasaad ka heli doonteen wilaayadii markaa maraatibteedii ama jaranjarooyinkii ay lahayd ama qaybaha ay lahayd xagga sharciga dhexdiisa qofku hadduu qof kale mas-uul ka noqonayo afartan ayuunbay noqonaysaa waa wilaayadii markaa khaaska ahayd tii caamka ahaydna dee waa macruuf oo waa khaliifadii iyo amiirkii iyo qaadigii iyo kuwayaalahaas oo aynu soo dhaaf laakiin wilaayada khaaska ah waa afartan midu qofkii markuu qof mas-uul ka noqonayo ee majaalaadka aynu soo sheegnay uga noqonayo ama waa inuu qariib yahay oo xigto uu yahay aabbihii awowgii walaalkii casabadii dee kuwayaalaha ama waa inuu wakiil yahayoo dee qofkan tasarufaya ee wakiilka ah awoodda waxa siiyey muwakilkii oo yidhi xoolahayga ama xoolahaa mas-uulka ka ahay ama nikaaxa idaa cuquuddii dee wakaalada aqbalaysa midda labaadna waa wisaayadiiyo waa saynsaasna iyadana oo qofkii uu yidhi markii uu markaan dhinto kadib ubadkeeda adigaas tasarufkooda leh midka afraadna waa waa naadirulwaqf oo ninkii waaqifka ahaa wuxuu u sameeyey naadir cid hawshan waqafka deberto oo tasarufkiisa yeelata ayuu u cayimay afartaa wey markaa maraatibtan uu kugu yaxaareeyuu kuleeyahay alashbaha wanadaa'ir oon ka soo gaabiyey kitaabkan ka raajac uu kuleeyahay aqwaashana kitaabkaa ku qoranna waxaa leh asobk waa taa uu shaarixu kuu sheego afarta ku tilmaamay wey oo midda u horraysa waa wilaayatulabi waljad aabbihii iyo iyo awowgii mas-uuliyaddooda waa mas-uuliyad sharciya saaricaana tasarufkaa siiyey waxaana yihiin markaa maalalwalad kuwa ku tasarufaya waana sife laasimsan iyaga sidaa darteed hadday casli isku sameeyaan uu idhaahdo anugu maadaamaan aabbihii ahay ama awowgii ahay tasarufkii iyo wilaayadaan kulahaa waan iska casilay hadduu idhaha ma casilmayso ila wax ku dheganoo kama fuqayee midda labaad waa wilaaya sufla wahiya sufla alwakiil waa ninkii wakiilka ahaa isagana wilaayadiisii oo da waxa uu isaguna ku tasarufaya idankii muwakilku haystaa oo qofkii usoo xil saaray hawshan ee awoodda u lahaabaa u fasaxay oo yidhi wakiil baad iga tahay markaa dee arkaanulwakaala iyo shuruudulwakaala iyana dee macruuf bay ah oo qofkani dee wakiilkii iyo muwakilkii iyo siiqadii iyo muwakalu fiihigii shaygii la isu wakaalanaya iyo waxyaabahao dhan waa inay macruuf yihiin shuruudihiina dee waad garanaysaa waxaa ka mid ahaa qofkani shayga uu cid kale u wakaalanaya waa inuu isagu ku tasarufi karayo caqdigan in wakaalada la yidhaahdaana dee meelo badan buu galaa nikaaxii baycii istiifaagii arrimaha la oofsanayey sida qisaastia wixii lamida waa gelay dacwaddii laakiin waa caqdi jaa-isu tarafayna oo cuquudda ayaa laba qaybood noqda ama saddex qaybood qayb markaa labada dhinacba ka laasimsan oo laga noqon karin iyo qayb labadaba laga noqon karo iyo qayb dhinacna laasimka ah dhinacna jaa-is min alcuquudi jaa-isun samaaniya wakaalatun wadiicatun wa caariya halkaasay kasii wadaa markaa wakaaladaaba ugu soo horaysa kuwa mid waliba xor buu u yahay inuu idhaahdo goorta uu doono wakaaladii waan ka noqdo waan ka baxay midda saddexaadna alwasiya bayna almartabatayn bay udhaxaysaa oo marmarka qaarkood waxay shabbahaysaa wakaalada marmarka qaarkoodna wilaayada ayay shabbahaysaa labadaa milic siday kala mareen abuu xaniife iyo shaafici ayay kala mareen si awgeed baa waxa uu bannaynayaa abuu xaniife casligiisa ayaanu banaynin abuu xaniifa inuu maaragtay iscasili karo shaaficina uu leeyahay mee uu iscasili karo oo dee waxa uu leeyahay waxay baabulakaalon bay iyada shabahaysa ka afraad uu kuleeyahay kitaabkaa ka raajaca waxa uu kuleeyahy waa naadirulwaqf isaguna wasigan buu shabahaya oo qofkii wax waqfay marka uu cid u xil saaro u idhaha hawshaadaa ka mas-uula habaynteeda iyo ilaalinteeda iyo nidaaminteeda adiga ayaa ka wakiila dee waxau noqon doonaa mid mas-uul ka noqdo hawshi milkigana ilaahaydaa leh laakiin maamulku isaguna leeyahiyo habayn inahanna waa tafriicaat unbuu maaragtay masaladan u dambaysay afarta ah alqaacidatu ahaalitatu wahalaaثuun qaacidada saddex iyo soddonaad waxa ay leedahay laa cibrata bidanni albayini khata'u malihii markaa gefnimadiisu ay iska caddayd ay muuqatay markaa inuu gef yahay wax tixgelina isagu ma yeelanayo ee waa ka kac weeye malaha isaga arrinkiisa markaa waxa aynu soo xusaynay qawaacid baynu soo xusaynay soo hoosgelaysay qawaaciddaa hore oo masala markii aynu soo maraynay qaacidadii ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak ayaa waxaynu nidhi qaacidadan baa kuwa soo hoosgelaya ka mid a oo ilaa waxaa hoos imanayay saddex iyo toban qaacido meelaha ah markaa qaacidadanaa ka mid ah alyaqiin alyaqiinu laa yazuulu bishak saddex iyo tobankii qaacidaynu soo ku soo caam yeelnay bay tani ka mid ahay wax tixgelina ma laha malihii hadday caddaato inuu gaf yahay dee kolkii hore qofku shaygan wuu maleeyey laakiin waxaa caddaatay inuu gaf ahaa dee malaha waxba lagu sii adkaysan maayo waa laga tegi amhilada haddaynu si deg dega u sheegno waxaa ka mid a kaa uu kuu sheegayo masel qofkii mukallafka ahaa ee waajibka muwasaca haystay waajibkiila waa mudayaqiiyo muwasace ayaa waxa uu maleeyey inuu dhimanayo intaa waktiguba dhammaanin markaa waktigii wuu ku ciyamay masalan salaada dee duhur waktigeedu waa dheer yahay laakiin naftu inay ka baxayso inta ka horaysa ayuu maleeyey waajib waxa ku noqonaysa inuu dedejiyo waajibkaasoo aanu dibdhigin haddaba haddii aanu taa samaynin oo uu iska sii noolaado aakhiral waktina uu iska tukado waa ansaxaya uma caasha wafacalahu faadaa'un cala saxiixi weeye faadaaun faadaahu faadaahu buu idhi laakiin waa faadaa'un midda labaad waxa weeye qofkani wuxuu moodayay inuu daahir yahay markaasuu tukado waxaa caddaatay inuu bilaaweyse ahaa dee malahaa hore tixgelin ma laha wuu soo qallayn qofkani wuxuu moodaya waktigii inuu galay waxaa ka caddaatay salaadii duhur goortuu tukaday inaanu waktiguba gelin dee malahaasi tixgelin ma laha wuu soo celin doonaa salaadii wuxuu moodayay biyo halkaa yaalla wuxuu maleeyey inay daahir yihiin oo uu ku weysaystay waxaa caddaatay inay nijaas ahaayeen wuu soo celin doonaa dhahaaradii nin baa tukiyey markaa imaam muslima ayuu moodayey waxaa caddaaday inuu kaafir yahay laa cibrata bidanni lbayini khata'u wuu soo celin doonaa imaamkaasi waa ka fasaadiyey salaadii ama waxaabuu moodayaba nin khamiistii amaamad baa u xidhatay dabadeetana nin buu mooday markaa isba uu isuga xidhay markaa afa ayay noqotay malahaasi muu soconine lama ogolay nin afa ku xidhee salaaddii wuu soo celin doonaa ama nin meel tukanaya ayuu moodaya inuu qaali yahay mar dambuunbuu la jahray waxaa kaga soo baxay inuu faatixadiiba uu markaa sujadinayo nin qur-aan ruuga uu yahay oo faatixadiiba uu sujadinayaa ka muuqata markaana wuu soo celin doonaa ama ninkani maalinkiibuu soomanaa wuxuu mood habeenkiibuu markaas moodaya inuu baaqi yahay dabeetana uu iska cunay wuxuu arkay un isagoo barqad dheer jooga ama qoraxduba iftiimaysa dee maalinkaa wuu soo qallayn daruur baa jirta oo wuxuu mooday maalinkii inuu dhammaado habeenkii uu soo galay dabeedna sidii nebigaba ku dhacday iyo asxaabta qoraxdii unbaa halkaa mar dambe mur ka soo tidhi dee waa lasoo qallayn doonaa maalinkaa ama ninkan isaga ahi dafaca azakaata ilaa man dannahu min ahlihaa fabaana khilaafu sekadii buu bixiye oo waxa uu dhiibay qofbuu moodaya inuu miskiin yahay ama u ehel u yahay laakiin waxaa caddaatay aw fulaan soo duubtay inuu yahay oo markaas sekadii siyaaranimo uga qaatay rugii markii uu soo galay ee waxaana loo sheegaa fulaankaas in wadaadnimo uu kaga qaadee baahi aanu kaga qaadin xoolo badanna uu leeyahay ee markaas sekadiisii ha ka soo cesado or noogu shubha idhaaco dadkii baahnaan hasii ama waxay waxbaa isu yar humaagiyey ciidankii muslimiinta salaatul-khoof bay tukadeen waxaa caddaatay wax ciidan hiday inaanu jirin oo cabsiino aanay jirin dee markaa malahaasi tixgelin maleha soo celiye ninkan xanuun baa qabtoo waxa uu wuxuu mooday in markaa bogtiba aan loo rajaynayn oo dabeed cid kale u dirtoo waxaa caddaatay inuu xaji karayo laa cibrata bidanni lbayini khata'u dee xajkii ha taga ninkan ruuxii dumarka ayada aayaddu waxay tilmaamaysaa haddii ay xaamilo tahay in la siiyo markaa biil markaa wuxuu moodaya islaamtiisan uu furay inay biil inay leedahay xamli dabeetana wuu biilinay muddo kadib baa wixiiba naqas isu rogay oo islaantii ay iska muriyo gacan noqoto wuxuu odhan doonaa intii aan ku siinayo o dhan igu inuu iska cafiyaa waa wanaagsanta laakiin xaq buu u leeyahay wey ninkan isagaa nin xalaal miirasho badan buu ahaayo wuxuu idhaha muuse waxaan u malaynaya inaad boqol kun igu lahayd dabeetana boqolkii kun buu siiyey isagoo tawaruc labadoodiiba way sakiyeenoo wuxuu idhi boqolkaa kun waad igu leedahay baanu malaynaya iska sii waxaa caddaatay oo markii dambe uu yaqiiniyey markii xisaab uu sugay kadib in ninkaasi daynta aanu ku lahayn laa cibrata bidayni ilbayini khata'u qalad marjuuc bay dhahaan qolada ganacsatada qalad marjuuc intaas way ku raacdeen soo celiye ama ninkan xigtadiisa ahaa ayuu moodayay inuu muctir yahay hadduu muctir yahayna dee inuu beeliyaabaa waajib ahay wuxuuna ogaaday ninkani inuu kaashweyne yahay oo lacag badan uu leeyahay buu ogaaday oo uu ka qarsanayay ii soo celi buu odhan doonaa intii markaa aan ku siiyey waajib igumay ahayne mar haddaad lacag leedahay ii soo celi laakiin dannigaasi mararka aanu ictibaar lahayn waxaa ka mid ah ninkani meel buu gacanta geliye o waxa uu tidhi halkaa daraahim baa ku jirta waxa uga soo baxay danaaniir waanu xadayee garoo tuug buu ahaa danaaniirtuna waa macruuf inay ka qaalisan tahay daraahimta dee kolkii dambe maxkamadii la geeyey buuhi war meesha waxaan moodayay inaanay nisaabkii gaadhin oo daraahim baan u haysa weligaaba u hayso waa la qabcin waa danni la gooyey wey kaas waxaad tidhaahdaa qaaluu waxay idhaahdeen waa culimada qawaacidka ee walaa cibrata bidanni ilaa halkaa afar iyo toban misaal baynu sheegnay markaa qaaluu waxay idhahdeen walaa cibrata bidanni malihii wax tixgelina ma laha mataa khata'uhu bayinu aw buyina marka gafkiisii uu caddaado ama la caddeeyo kamaa qatabata sida sugnaatay fiqiga dhexdiisa wastutniyat ashyaahu minhaa qaaciidadan ashyaa-a ayaa laga soo reebay dukira la sheegay waxaa ka mida low khalaf low khalfa man yadunnuhu mutatahiran sallaa sallaada iyo lowda isla doono low sallaa haddii uu tukado khalfa man qof dabadiibuu ku tukaday yadunnuhu uu malaynayay mutatahiran inuu dahaaro qabo fa baana muxdisan ninkii imaamkiisa ahabaa wuxuu caddaaday inuu xadaf leeyahay faqul waxaad tidhaahdaa tasixu salaatuhu ninkan ma'muumka ah salaadiisii waa iska mutatahiran inuu dahaaro qabo fa baana muxdisan ninkii imaamkiisa ahabaa wuxuu caddaaday inuu xadaf leeyahay faqul waxaad tidhaahdaa tasixu salaatuhu ninkan ma'muumka ah salaadiisii waa iska asaxaysaa walamru fiihi muttadixun dee arrinkiina waa iska daahiro waa cadi masaa'ilka laga soo reebayo dhowr buu halkan ku xusi ilaa afar meelaha masalada u horraysaa waxay leedahay mustasnaadkii halkaa hore laga soo reebay ninkani nin ma'muuma buu ahaa imaam buu la tukaday imaamkaana waxa uu moodayay dee nin daahir ah oo dahaaro qaba laakiin waxaa caddaatay kolkii dambe inuu imaamkani weyse la'a oo dee isagoo sii wardayuu arkay mar dambe oo le ama salaadii aabu dee ka baxayba ama kol dambe uhi waan soo weysanaya way dhacdaaye dadkii ma'muumiintaha iyaguna ma ka wada baxayaanoo dib kama bilaabayaana way sii wadi way sii wadi doonaan waay taasi waa mid wathaaniyatu masalada labaad low ra'aa rakban haddii uu jamac arko waqad tayamama isaguna uu gebagabaystay badanna waxa uu maleeyey macahum maaun inay biyo dee kuwaasi hayaan aw tawahama ama waabuu ismoodsiiyey un dalabahu biyihii ha raadiyo wayabdulu tayamumu gebagabaysigiisiina wuu burayaa wain yakun haba ahaado qad akhda'a attawahum ismootiiskaasi meeshaba ha ka baxo hadduu doono gefba ha noqdo ninkani wuu gebagabaystay qola halkaa waxa uu arkay kooxa oo soconaya wuxuu is idhi kuwaas biyaa hayaan markaa tayamumkiisii way u dhammaatay kol haddii markaa dannigaasi uu la yimi markaa biyihiina ha ka raadiyo iyaga ha u tago ha soo weydiiyo laba midun bay noqonaysaa inuu ka soo helo oo dannigiisii sidii caadiga ahaa uu noqdee dee uu maleeyey iyo inuu biyihii uu ka doonayay ka soo waayo laba jeeraba macnuu ma noqonayo laa cibrata bidanni albayini khata'u ee waxay noqonaysaa alcibratu bidanni albayini khata'u iyay noqonaysaa kolka biyaba ha ka soo waayo laakiin tayamumkiisii wuu buray ninka oo xukumkaa hore wuu isbedelay tawahumkaa iyo ismootiiskaasi khadaba ha u dhaco oo biyaba yuu ka soo helin laakiin waa ka buraya waa masalada labaad masalada saddexaad waxa ay leedahay waxaysumaa khaadaba bidalaaqi marka uu furitaan kula hadlo zawjatow afadiisa awil cabda bilictaaq ama addoonkiisii buu yidhi xorbaad maca dannihi khayrahumaa wuxuu moodayey qof kale afadiisii muu moodayn addoonkiisiina muu moodayn nafada waa fulayaa maa awqacahu wixii uu riday tawahuman ismootiis calayhimaa uu ku riday labadooda wuu socon aaminadiina hebla ayuu moodayay afadiisiina way ahayd markaasuu ihi anti daaliqu ninkaa maxaa ka raacay kolkii dambe usii fiirsado arkay tii qoyskooda inay tahay ee waa ka furan tahay un wey dii dalqadihii ay waxu hadheen ha soo ceshado markaa ha soo ceshado
ninkani addoon buu lahaa addoontiina waa la miduun waxa uu yidhi anti xorun aw anta xorun ayuu ku yidhi xor baa tahay waxaan u moodayay qof kale lama odhanayo laa cibrata bidanni lbayini khata'u ee waxa ay tahay qofkani addoonkiisii ama afadiisii ayuu shay uu xaq u lahaa kula khitaabtamay dalaaquna waxa uu yahay markaa xadhig aan loo baahnayn taataabashadiisa dhab iyo dhayal dhayalbana waa ku sacdaa alaaatun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun saddex dhabtooda iyo dhayal dhayalkooduba waa dhab dalaaqaa ka mid ahaa marka iyo gaalnimada iyo wixii nooca dee kole haddii markaa la yidhi dhayal dhayalkiisii baa la sidaasa khadiina wuu raacay markaa addoonkiina waa sidaas oo kale nafada maa awqacahu calayhimaa tawahuman wixii uu markaa ku riday addoonka iyo yaafada ama ictaaq ama dalaaq wuu soconaya maca dannihi lbayini khata'u iyadoo ajnabigii uu moodayeyna ay meesha ka baxay oo dannigiisii uu meesha ka baxay halkaas saddex masale aynu ku haynaa masaladaa qaaciidadaa hore laga soo reebay midda afraad waxa ay leedahay xoratun ruux dumar ahoo xola mahmaa yata marka uu ku joogsado badannahaa zawjatahu alqinna waxaan u moodayaa addoontiisii qiniga ahayd ee macnaha xorta ahayd afadiisii addoontiisii buu moodayey afadiisii addoonta ahayd ay fa innahaa markaas xoradaasi tactadu qur'ayn laba quri bay ku ciddo tirsanaysaa oo markaa ruux xora sideeda uma ciddo tirsanayso cala almusaxax qowlka la saxeex yeele haddaynu qabanno kadaaka cagsuhu baa la mid ah cala almurajax cala alqowli almurajax masalada afraad waxa ay leedahay waa qofkii oo dannigii loo tixgeliyey maca daalik iyadoo ay caddahay dannigan inuu khata yahay ninkani wuxuu lahaa wuxuu qabay afa addoona hadda addoon buu qabay marka la idhaahdo isagaan lahayna galo hadduu isagu leeyaho milkigiisa ay ku jirto dee nikaax kuma haysanayo laakiin goorta uu nikaax ku haysanayaa waxa weeye marka uu zawjo xora aanu lahayn dee sida qur-aankuba uu tilmaamayo zinada dee uu ka cabsado markaa waa loo baneeyey addoon nin kale uu leeyahay inuu guursado ubadkay dhashana ninkaa kale ayaa yeelanaya haddaba tiisii noocaas ahayde qini qinnada ahayd buu moodayay addoonta badaxala ahayd qini waxaa lagu tilmaama addoonka markaanu mubacab ahayn mukaatab ahayn dee waxyaabihii quyuuddii kale uu ka madax bannaan yahay addoon baxtiy markaasuu xora buu la kulmoo markaasuu jimaacay isagiioo moodaya addoontii uu markaa qabay isagoo moodaya ayuu jimaacay zawjataw lama yidhaahdeen hadduu milkulyamiin ku haysto ee amataw baa la odhan laha marka maadaam zawjatahu lqinna uu yidhi nikaax buu ku qabaa wey macnuhu markaa tii xorta ahayd dee kol haddii habkan uu wadaya uu yahay shubho waa shubhadii aynu soo marayna dee shubhatulfaacilka ah xaddii way ka dhacaysa ilmaha meesha ka dhashaana dee nasiib buu noqonayaa waladuzina ma noqonayo iyadiina markaa waxaa dusheedaa maxay ciddo ayaa lagu leeyahay ciddatu shubha ayay la imanaysa daba waxay u ciddo tirsanaysaa hab waafaqsan malihiisa oo isagoo addoontiisii buu moodayay markaa labadii qur'i ay ku ciddo tirsan jirtay addoonta ayuunbay ku ciddo tirsanaysaa iyaduna tan xorta ah ee lagu wadiyo weeye shubhada kadaaka cagsuhuna waa sidaa hore dabarogi afadiisii xorta ahayd ee uu qabay buu mooday addoon addoon meel joogto markaa addoontiibuu dee wadigaa ku sameeyey kol hadduu xor moodayay malihiisaa la raacaya sidaa awgeed waxay ku ciddo tirsanaysaa addoontani saddexdii qur'i ee xorta ku ciddo tirsanaysa markaa matniga waxa ku yaalay halkaa uu yihi aw khaadaban aw ilcabda bilictaaq wow biduuni hamza ayaa ku taala oo markaa la odhanayo un waxayumaa khaaطaba biطalaaqi zawjatah wاlcabdi biاlictaaq ayaa ku taala markaa iskaga saxan karta alqaacidaة الraabicatu والhalaaثuun waxa ay leedahay qaacidadani alاshtigaalu bigayri اlmaqsuud icraad can اlmaqsuud wahalaaثu taliha halaaثun taliha adaa ka reeb iyadoo waataynu soo xuseyne qaacidadu wuxuu weeye alishtigaalu bigayri اlmaqsuudi icraadun can اlmaqsuud qofku haddii uu isku mashquuliyo shaygii maqsuudka ahaa waxaan ahayn waxaynu u qaadanaynaa maqsuudkii inuu dhaafay ayaynu u qaadanaynaa maqsuudkii inuu ka jeedsaday baynu u qaadanaynaa ilaa waxaa awlawiya inuu sameeyo shayga ku bilowga mudan inuu ku bilaabo kol hadduu ka baydhay oo wax kale ku baydhay kan inuu markaa ka jeedsaday baynu ula dhaqmaynaa sidaa awgeed ninkani waxa uu ku dhaartay gurigaasi wuu jaar xun yahay ama sidan u yahaye inaanu dib u deganaanin buu intaa walla ku maray gurigaa kadeed baa iga haysa waa daaru suu inama shuumu fii alaafatin fi lfarasi waalmarati waaddaar markaa daartii bay ku noqotoo wuxuu ku dhaartay inaanu sii joogin dhaartaa goormuu ka fakanaya dee marka uu kolkiiba ka baxo ama alaabtiisa gaari kaga rarto ama inta fudud uu ka qaato soclaalo markaasuu dhaartii ka fakanaya fuliyeyna laakiin haddii uu halkan aqalka hortiisa iska yar fadhiyo oo uu iska cadaydo oo uu iska joogjoogo isagoo kan sii askunee sii joogay dee wuxuuna la odhan doonaa kafaaradii iska bixi kafaaradii dhaartii maad fulinine xinti baad gasho waad ku dambaabtay wixii aad ka dhaaratayna waad samaysay gurigan inaanan deganaanin bu adigiina waad sii hortaagtaaganta waad sii dhex joogtaa waad iska nafisaysa markaa waxaa caddaatay alishtiqaal bikayri ilmaqsuud icraab can ilmaqsuud alishtiqaal bilmaqsuud muxuu noqon lahaa de inuu ka baxa ayay noqon lahay bikayri ilmaqsuud oo isku mashquuliyo waa ataradud fi daar maa xawlaha wasukuun fiiha waa shay kayru maqsuuda laakiin hadduu alaabtii urursanaya iyo asbaaba naqli maya sharcigu waxa uu baneeyey